أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته الكرام أجمعين قال الشيخ العلامة سالم بن عبد الله الحضرمي رحمه الله تعالى فصل في بيان الصلاة التي يلزم فيها نية الجماعة فصل هذا كان فاصل مدح kala saaro way في بيان الصلاة صلاada cadaynteedu u fasl yahay اltي salaadaasoo تلزم فيها salaada dhexdeeda ay laaزim tahay oo ay waaجiب tahay نية الجamاعaة جamاaعة niyeysigeedu uu laaزim yahay oo salaada dhexdeeda in جamاaعة lagu niyeysto ay waaجiب tahay sheekha raximah اllahu tacaala fasalkan wuxuu uga hadli doonaa salaado waxaa jira qofku imaamnimo inuu niyeysto ma inuu jamaaco ku tukanayo ou niyeysto ay waajib ku tahay oo hadduu ka tago niyadaas jamaacanimo inuu niyeysto hadduu ka tago salaaddiisiiba aysan ansixaynin asalka salaadaha waxaa lagu ogaa in aysan waajib ahayn salaadaha intooda badan inuu qofku jamaaco niyeysto munfaridna waa ku tukan karaa oo isagoo keligiina qofku uu tukan karaa isagoo jamaacana wuu ku tukan karaa inkastoo jamaacadu aad ay uga fadli badan tahay salaada qofku keligii uu tukanayo laakiin waxaa jira afar salaadood oo inuu qofku niyeysto jamaaca ay waajib tahay hadduu niyadaas niyatuljamaaca uu ka tagana oo inuu jamaaco ku tukanayo uusan niyeysanna salaaddiisu aysan ansixaynin marka salaadahaas waxay iska leeyihiin daabit ama shay kuu soo koobaya daabitkaasi waxaa weeye waa kullu salaatin kullu salaatin laa tasixu furaada kullu salaatin laa tasixu furaada waa salaad kasta oo aan ansixaynin in gooni loo tukado oo qofku keligii inuu tukado aysan ansixaynin salaado waxaa jira in keligaa aad tukato aan kaa ansixaynba tusaale ahaan maxaa ka mid a salaadda jumcada oo kale salaaddii jumcada ahayd haddaad tidhaaho keligayaan tukan ma ansixayso liannahu shuruuddeedaba waxaa ka mid ah jamaaco in lagu tukado salaado marka noocaas oo kalea jiro oo qofku keligii inuu tukadaba aan ka ansixaynin ilaa inuu jamaaco ku tukado maahane salaadaha noocaas oo kale ah oo qofku keligii aan ka ansixaynin ilaa inuu jamaaco ku tukado maahane salaadahaas waxaa waajiba qofku inuu niyeysto imaamnimo ama jamaacanimo inuu niyeysto ayaa waajib noqonayso aladii kii yalzamu fiihi midkaas ladigaas dhexdiisa niyatu limaamati imaamnimo niyeysigeedu ay laasim tahay arbacun afar salaadood afar salaadood qofku inuu niyeysto inuu imaam yahay imaamnimadaas waxay ku waajibi cala alimaam maca alixraam oo qofka hadduu imaam noqdo qofku hadduu imaam noqdo oo salaadahaas uu imaam ka noqdo afarta ah inuu imaamnimo niyeysto waa waajib goormuuna imaamnimada niyeysan markuu xiranayo salaada allahu akbar marka uu leeyahay markaasaa waajiba inuu niyeysto imaamnimo haddii imaam laga dhigo salaada ugu horeysa oo imaamnimo inuu qofku niyeysto imaamku ay waajib ku tahay aljumucatu salaaddii jumcada salaada jumcada qofka imaamka ah oo salaada jumcada bixinaya qofkaa inuu imaamnimo niyeysto waa waajib hadduu doono afartankii oo shuruudda jumcaduba ay ku xirmaysay oo afartankii ha ku dhex jiro ama afartankaba ha ka badnaado oo dadku boqolaalba ha gaaraan hadday doonaan dadku boqolaal ha gaaraan hadday doonaan ama afartankii ha ku koobnaadaan oo afartankuba isagu ha ku jiro imaamku farqi ma lahan salaad jumca ma tahay waa inuu imaamnimo niyeysto imaamku ama afartankii ha ku dhex jiro isagu ama haddii kale afartankaba ha ka bad ha ka baxsanaado oo dadku boqolaal ha gaarayaan hadday doonaan waa isla mid falow taraka niyat alimaama hadduu qofkii ka tago imaamnimada niyeysigeeda jumcada bixinayey maca alixraam lan tasixa niyatuh niyadiisu ma ansaxayso sawaaء kaana min alarbaciin aw zaa'ida calayhim ama afartanka ha ku jiro ama zaa'id ha ka noqdo afartanka ha ka zaa'ido wain lam yakun min ahli wujuubihaa dadka jumcadu markaa si gaara ay waajibka ugu tahay yuusanba ka mid ahaan hadduu doono waa waajib qofka jumcada bixinaya inuu mar walbaba niyeysto imaamnimo wاlmucaadatu salaaddii la soo celinayay oo jamaaca ahaan lagu soo celinayey salaadda labaad ee qofku inuu imaamnimo niyeysto waajib ku ah waa salaaddii uu doonayey mar labaad inuu ku soo celiyo oo mar labaad uu tukado maxaa yeelay sharciga waxaa sunno ah haddii aad salaad soo tukatay xataa jamaacaba kusoo tuko salaad marba haddii aad soo tukatay walow xataa jamaacaba aad kusoo tukatide haddii mar labaad aad aragtid dad kaleo salaaddii nafteedii oo jamaacaha u taagan inaa haddana ajirbadsi iyo khayrbadsi awgeed aada soo celiso salaaddii mar labaad ayaa sunno ah walidaalika nebiga sala allahu wasalam wabaaraka calayhi xadiiskii nasaa-i iyo tirmidi intuba ay warinayeen nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku yidhi laba nin wuxuu la hadlayey oo markii jamaacadii masjidka ay soo gaareen ayagu gooni u fadhiistoo yidhi rasuulka ilaahay oo guryaheennan kusoo tukannay marka nebiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku yidhi idaa sallaytumaa fii rixaalikumaa guryihiinna haddaad kusoo tukataan huma ataytumaa masjida jamaaca masaajid jamaaca aad timaadaan fasalliyaahaa macahum salaaddii mar kale haddana jamaacada la tukada oo ku soo celiya ajir iyo khayr unbaa idiin siyaadaya fa innahaa lakumaa naafila salaadan dambe oo mar labaad aad tukanaysaan waxay idin tahay sunno uu yihi rasuulku sala allahu calayhi wasalam waajibkuna wuxuu idinkaga dhacay salaaddii hore ayuu waajibku idinkaga dhacay marka qofku waa sidaas oo xadiiskaas isagoo ku camal falaya tirmidi iyo nasaa-i ay warinayeen iyo abu daawuudba hadduu mar intuu soo tukaday jamaaco tukanaysa haddana uu arko inuu ku soo celiyo oo salaaddii mar labaad uu tukado ayaa loo sunneeyaa salaaddaas marka marka labaad uu tukanayo soo celinayo haddii loo doorto inuu imaam noqdo oo la yidhaha naga bixi salaadda imaamnimo inuu niyeysto waa laasim waajibu hadduusan imaamnimo niyeysan ma ansaxayso salaadan ansaxaynin maxaa yeelay salaadda mucaadada ah ee la soo celinayo laa tasixu ilaa maca aljamaaca jamaaco maahana si kale kuma ansaxayso salaada la soo celinayo maxaa yeeley jamaaco markaad aragto unbaa la sunneeyaa inaad salaaddii soo celiso laakiin salaaddaas aada inta soo tukatay mar labaad aada dib u soo celinayso waxay iska leedahay shuruud marka lagu leeyahay waa sunno in la soo celiyo haddii aad aragtid jamaaco kale ee tukanaysa inaad dib u soo celiso waa sunno marka lagu leeyahay shuruuday culimmada fuqahada u shardiyeen ilaa labiyo toban shardi gaaray shardiga ugu horeeya waxaa shardi ah an takuuna aluulaa maktuuba mu'addaatan aw naafilatan tusannu fiiha aljamaaca salaaddii hore ood soo tukatay waa inay ahayd salaad waajib kugu ahayd oo weliba mu-addo ah addo waxaa la yidhaha salaadda aan qadada ahayd salaaddii hore waa in salaad addo ay ahayd oo qado aadan usoo tukan salaad addo ah oo qado aadan usoo tukan hadday ahayd markaasay sunno tahay jamaaco tukanaysa haddii aad aragtid inaad dib u soo celiso ama salaaddii hore tukanaysa waa inay noqoto salaad jamaaco lagu sunneeyo sida salaadda taraawiixdoo kale salaaddii taraawiixda adigoo jamaaco kusoo tukaday ayaad mar labaad timid masjid haddana jamaacadii lagu tukanayo taraawiixdii waa sunno iyadana inaad dib u soo celiso shardiga labaad an takuuna saxiixa wain lam tugni can ilqadaa salaaddii hore oo tukatay waa inay ahayd salaad saxiixa xataa aadba dib usoo qadaysid haddaad doontide waa in salaad saxiixa ay noqoto ayaa shardi ah amaa haddii salaaddii hore aysanba saxiix ahayn haddee faradkii yaaba lagugu leeyahaba tii hore waajibka ahayd ayaaba lagugu leeyahay tii hore haddaysan saxiix ahayn shardiga saddexaad waa icaadatuhaa maratan waaxida faqad cala almuctamad sida sunnada ah hal mar bis waa inaad soo celiso yacnii mar labaad iyo mar saddexaad iyo mar afaraad iyo lama sunnaynayo markaad soo tukatay markii hore hal maroo kale soo celi bis hal maroo kale soo celi laakiin mar walba inaad iska waddo uun sunno ma aha inaad mar kale soo celceliso shardiga afaraad waa niyatu اlfardiya waa inaad niyeysato waajibnimo waajibnimo waa inaad niyeysatid dee waajibnimo see u niyeysan maadaama la yidhi salaadan labaadi sunnay adiga kuu tahay oo waajibkii aada iska soo bixisay waxaa loola jeedaa wاlmuraad annahu yanwi icaadaةa salaati اlmafruuda salaadii faradka ahayd inaad soo celinayso saasaa loola jeedaa saasaad niyeysan ee hadda middan labaad adiga waxay kuu tahay sunno laakiin ulajeeddada waxaa weeye salaaddii faradka ahayd waa inaad niyeysato waxa hadda aad tukanayso salaaddii faradka ahayd aad soo celinayso inay tahay waa inaad niyeysato shardiga shanaad an taqaca kulluhaa jamaacatan min awalihaa ilaa aakhirihaa salaadan aad soo celinayso bilowgeeda ilaa dhammaadkeeda waa inaad jamaaco ku wada tukato leannahu hal ragcoo iyada ka mid ah haddii aad furaado ku tukatid oo si gaara aad u tukatid dee middii la sunnaynayay oo mucaadada ahayd oo la soo celinayo kuu noqon mayso ma ku ansaxayso salaaddii mucaadada ahayd kuu noqon mayso hal ragco haddaad kaliga aad u tukatid waa in dhammaan rakacaadkeedoo dhan ay jamaaco kuugu dhacaan shardiga lixaad an taqaca fi lwaqti walow ragcatan fiihi cala almuctamad waa in waktiga haddana ay kuugu dhex dhacdo salaadan aad soo celinayso hal ragca ba allah ka dhigay waktiga dhan waa inaad waktiga inaad waafaqdo oo salaad iyo waktigeeda jiro waa inaad soo celiso laakiin saacaddan oo kale haddaad tidhi duhran soo celinaa oo jamaacan arkay oo salaad tukanaayo duhura waan soo celinaa ma ansaxayso taas maxaa yeele duhurka waktigiisa waa dhammaaday in waktigii lagu jiro waa laga maarmaan shardiga toddobaad an yanwiya alimaamu alimaamata kaljumuca imaamku waa inuu imaamnimo niyeysto ilaa waxaan ka hadlaynaba waxaa weeye waa salaado ay waajib tahay qofka bixinaya inuu imaamnimo niyeysto shardiga sideedaad an tucaada maca man yaraa jawaasa alicaadati aw nadbahaa dadka aada salaada la soo celinayso ood ku jamaacaynayso waa inay qabaan madhabka ah inuu sunno yahay in la soo celiyo salaada mar kale haddii jamaaco lagu soo tukado waxaa baxay haddii dad xanafiyiin ahoo madhabta xanafiyada qaba ayaa salaaddii kugu xirtay xanafiyada iyo maalikiyadu ma qabaan inay sunno tahay salaaddii la soo tukaday oo waajibka ahayd in dib loo soo celiyo inay sunno tahay madhabta xanafiyada iyo maalikiyadu ma qabaan marka dad madhabtaas iyagu aaminsan dee lama soo celinaysid maxaa yeele iyagu maba qabaanba inay sunno tahay salaaddii hore loo soo tukaday in dib loo soo celiyo shardiga sagaalaad xusuulu hawaabi اljamaacati xaalata alixraami biha marka salaadan labaad aada xidhanayso jamaacada ajirkeedii inaad hesho waa shardi oo ajirka uu kuu xasilo waxyaale waxaa jira ajirka jamaacada kaa dhaawacaya ama kaa goynaya tusaale ahaan waa in safkiiba iyagoo meel uu ka bannaan yahay safkii saf kalead bilaabatay safkii oo bannaan ayaad saf kale adigu gooni ah ood u tukatay ajirkii jamaacada wuu kaa baaba-ay waa sida dadka qaarkood ay sameeyaan ama ay u badan yihiin dadka qaarkoodba oo safkiiyo bannaan oo labo saddex afar qofood uu ka bannaan yahay ay waxay samaynayaan gooniyay saf u bilaabaya salaaddii waa ku ansaxee laakiin ajirkii jamaacada ood intaas u soo socatay ma helaysid ajirkii jamaacada marka waa in haddana mar walbaba aada ilaaliso waa laga maarmaan ajirkii jamaacada inuu kuu xasilay shardiga tobanaad alqiyaam fiiha istaag inaad ku tukatana waa laga maarmaan inkastay sunno kuu tahay middan labaad oo salaaddii waajibka aad iska soo bixisay haddana shuruuddeeda waxaa ka mid a in istaag aad ku tukatid shardiga kow iyo tobnaad an laa takuuna icaadatuha lilkhuruuj min alkhilaaf sababta ad u soo celinayso waa inaysan ahayn khilaaf ka carar ama khilaaf ka bixid waa inaysan ahayn sababtaad u soo celinayso maxaa yeelay tusaale ahaan waxaa jira salaado dib loogu soo celiyo oo ay sunno tahay in la soo celiyo khuruujan min khilaafi almadaahib madaahib khilaafkood ka cararkeed salaado loo soo celiyaa jira tusaale ahaan qofku haddii uu markuu weyse qaadanayey uu madaxa qeyb ka mida uu masaxay oo madaxii uusan dhammaan wada masixin markuu weyse qaadanayo waxaa wanaagsan oo sidaas salaaddii aad ku tukatay waxaa wanaagsan inaad weysadii ku soo celiso oo madaxa dhammaan aada wada masaxdid kabacdina salaaddii mar labaad aada ku soo celiso khuruujan min khilaaf iyadoo laga baxayo khilaafkii imaamu axmed iyo maalikiyada oo iyagu qaba qofku hadduusan madaxa dhammaan masixin weyseqaadka maba ansixayso salaadiisu weysadiisuna ma ansixayso khilaafkaas adoo ka cararaya waxaa sunnaha haddii ay madaxa qeyb ka mida aada masaxdid inaad dib u soo celiso weysadii iyo salaaddii aad ku tukatay intaba maxaa yeeley alkhuruuj min alkhilaaf mustaxabun waa qaacido fiqhiye ah khilaaf in laga baxo mar walbaba waa sunno oo salaadaada waxaa wanaagsan khilaaf la-aan inay ku dhacdo si si yaqiina ilaahay aada u caabuddo subxaanahu wa tacaala si yaqiin ah oo shaki uusan ku jirin si ilaahay aada u caabuddo oo salaadaadii aysan noqonin salaad laysku khilaafsan yahay marka soo celintu waa inaysan kaa ahayn nidaamkaas khilaafka carar waa inuusan kaa ahayn salaad shuruuddeedii oofsatay oo waxaad u soo celinayso ay tahay sunnadii soo celinta keliya inaad noolayso waa inaad u soo celiso laakiin khilaafka carar waa inaysan kaa ahayn shardiga labiyo tobnaad an takuuna fii gayri salaati shiddati اlkhawf salaadda aad tukatay waa inaysan ahayn salaaddii cabsida daran oo yacni qiblada looga tegi jiraba oo haddii cadow uu ku eryanaayo cadow hadduu ku eryanaayo meesha aada u ordayso aa qiblo ku ah bari adigoo u ordaaya baridaas aa qiblo ku aada u tukan salaadda noocaas aada u tukatay in la soo celiyo sunno ma aha salaaddu shiddati اlkhawf in la soo celiyo taas oo kale sunno ma aha marka labiyo tobankaa shardi ayaa laga maarmaana salaadu inay oofsato midda la soo celinayo laleeyahay walmucaada walmanduuratu salaadda afaraad oo gooni aan ku ansixaynin in loo tukado oo imaamnimo ay laasim ku tahay qofka imaamka ah inuu imaamnimo niyeysto ay waajib ku tahay walmanduuratu salaaddii lagu nadray weeye jamaaca fii jamaaca jamaaca dhexdeed in lagu tukado lagu nadray salaadda haddii markii horeba aad ku nadartay oo tiri waxaan nadar ku galay salaadan ilaahay waxaan ugu nadray salaada duhurka ama salaada casirka inaan jamaaco ku tukado haddee salaadda noocaas oo kalea haddii lagu doorto inaad dadka ka bixiso oo imaam aada noqotid waa inaad imaamnimo niyeysatid maxaa yeele haddaadan imaamnimo niyeysan salaaddii waxay kaaga dhici kaligaa nin tukadaad noqon ewelna maxaad ku nadartay inaad jamaaco ku tukatid dee nadarkiiba kaama ansaxayo nadarkii iskama aadan bixinin mana oofin nadarkii haddii aadan imaamnimo niyeysanin waalmutaqadimatu salaaddii hormaraysay weeye salaadda afaraad ee ugu dambaysa waalmutaqadimatu salaaddii hormaraysay filmadari bisababi almadari roobka sababtiisa salaaddii oo hormaraysay waxyaalaha asbaabta keena salaadaha wakhtigooda in laga soo hormariyo oo iyadoon wakhtigeedii gaarin lasoo hormariyo sababaha ilaahay u rukseeyey waxaa ka mid a roob hadduu jiro haddii roob uu jiro tusaale ahaan iyadoo salaaddii duhurka la joogo wakhtigeedii ayaa roob yimid waxaa laga baqay marka haddii salaaddii duhurka markii la tukado kabacdi guryihii la kala aado guryuhuna markaa masjidka ay ka fog yihiin in roobkan hadhow lagu qoyo oo dharku ay kaa qoyaan oo dhiiqo badan ay ku soo gaarto oo mashaqo iyo dhibaato lala kulmo ayaa laga baqaa markaasoo kale waxaa bannaan maadaama duhurkii la joogo in casirkiina lasoo hormariyo oo duhurka markii laga salaamo noqsado assalaamu calaykum la yidhaah hore laga istaago casirkiina oo casirkii oon la gaarin ayaa lasoo hormarina way bannaanta haddii roob uu jiro oo dhiiqada iyo roobka iyo mashaqadaas laga baqaayo maxaa yeelay imaamu muslim saxiixiisa wuxuu ku wariyey nabiga salى اllahu waslama wabaaraka calayhi sallaa biاlmadiinati sabcan jamiican wa hamaaniyata jamiican adduhra wاlcasra wاlmagriba wاlcishaa rasuulka salى اllahu calayhi wasalam hadda ka hor magaalada madiina wuxuu ku tukaday toddoba ragco isagoo jamciyey toddobada ragco waxaa loola jeedaa waa maqribkii iyo cishihii maqribkii cishihii tukado jamciyey waxaa haddana la arkay isagoo siddeed ragco tukaday oo afar ragco intuu tukaday markuu ka salaamo noqsaday haddana afartii ragco kale hore uga istaagay waa duhurkii iyo casirkii taana waa la arkay magaalada madiinuuna joogay weliba riwaayatu muslim fii saxiixii waxay ahayd min min gayri khawfin walaa safarin cabsi dagaalna ma jirin nebiguna musaafir ma ahayn sala allahu calayhi wasalam culimmada fuqahada marka waxay ku xambaareen xadiiskaas inuu roob jiray oo roob darteed uu nabigu salى اllahu عalيyه wasalam salaadahaas uu u jamcinayey oo salaada wakhtigeedii uu ka soo hormarinayey laakiin waxaa shardi ah shuruud toddoba ah markii la helo shuruud toddoba ah markii la helo ayay bannaan tahay roob hadduu jiro in labadii salaadood hal wakti lagu tukado waa duhurkii iyo casirkii casirkii inta lasoo hormariyo duhurka marka laga baxo casirka la tukado waa maqhribkii iyo cishihii marka maqhribka la tukado hore cishaa haddana laga tukado toddoba shardi markii la helo waxaa shardi ah shardiga koowaad an yuujada almadaru cinda taxarum bisalaatayn labada salaadood markii la xihanayey maalan duhurkii iyo casirkii aan rabnaa inaan jamcino roobaa da-ay markii duhurka aan xihanayno allahu akbar aan dhehaynay duhurka inuu roobku da-ayo waa shardi markaan duhurkii ka baxnay oon haddana casirka hore uga istaagaynoon allahu akbar leenaha casirkana allahu akbarta casirkana waa inuu roobku da-ayo waa shardi wa cinda taxalulihi min asalaati اluulaa wa beynahumaa salaaddii duhurka tusaale ahaan markii laga salaamo noqsanayey iyo labada salaadood inta u dhexeeya intaas inuu roobku da-ayey waa shardi waa intaas hadduu roobku da-ayo waa roob weyn oo cudurdaar keeni kara w roob weyn oo cudurdaar keeni kara waayo intii afarta ragcood oo duhurka markii la xihanayey waa joogay yacnii roobku markii duhurka laga salaamo noqsanayey wuu joogay labadii salaadood inta u dhexaysay waa joogay salaaddii casirka markii la xihanayo roobku weli waa joogo waa da-ayey waa roob heerkaas gaaro oo cudurdaar keeni kara waa inuu noqdo shardiga labaad an yusalliya jamaaca waa inuu jamaaco haddana uu ku tukado qofka qof keligiis dukanaya salaadaha roobka sababteeda uma jamcin karo keliga hadduu tukanayo shardiga saddexaad an takuuna salaatu bimusallan baciidin curfan salaada meesha lagu tukanayo waa in masjidka iyo gurigaagu ay kala fog yihiin fogaashahana waxaa laga fiirinayaa xagga caadada wixii dadku ay yidhaahaan alla ilaahay gurigani masjidka waa ka fog yahay caada ahaan haddii la yidhaha waa fog yahay bisharciyanna gurigaas waa guri fogaa la leeyahy maxaadaama sharcigu bucdiga uusan xadayn luqaduna aysan xadaynin waa masaa'ilka curfiga dib loogu celiyo oo caadada dadka dib loogu celiyo ka mid shardiga afaraad an yata'adaa bilmadari fii dariiqi waa in waddada haddana roobku kugu dhibayaa shardi ah oo roob dhiiqa iyo qoyaan iyo wax ku gaarsiinaya waa inuu yaho dhibaato aad kala kulmayso shardiga shanaad atartiib in la tartiibiyo salaadahana waa shardi oo duhurka la hormariyo ka bacdina casirka la tukado shardiga lixaad alwilaa xirxiriirin waa shardi salaaddii duhurka assalaamu calaykum haddii la yidhi hore waa in laga istaago hore waa in laga istaago biduuni faasil wax u dhexeeya waa inaysan jirin shardiga toddobaad niyatlجamci waa in la niyeysto labadan salaadood in laysku jamcinayo in la niyeystana waa shardi toddobadaa shardi haddii la helo waa laysku jamcin karaa salaadaha roob hadduu da-ayo wa fii صaxiixi الbukhaari wa muslim waxaa ku sugnaa can ibni cabaasin radي allahu tacaala canhuma annahu rasuulku salى اllahu عalيyه wasalam sallaa biاlmadiinati sabcan jamiica toddoba ragcuu ku tukaday madiina wa ثamaaniyata jamiica aلظuhra wاlcasr duhurka iyo casrkii sideed ragco والmغرب والعشhاء mغربkii cشhihiina waa jamciyey rasuulku salى الlaهu عليه وasلم waa toddobadii ragcood وفي riwaaيaة لmسلم min غayri khawفi walaa sفر cabsina ma jirin safarna ma jirin marka roobaa da-ayo laakiin jamcu تaأkhiir ma banaana oo inta duhurkii dib loo dhigo roobka da-ayo sababtiis in duhurkii dib inta loo dhigo la yidhaaha casirkii aan dib ugu dhigaynaa taasi ma banaana maxaa yeele waxaa laga yaabaa intaadan salaadihii isku jamcinba roobku inuu iska tagaa dhici karto marka soo horumarin bisaa bannaan laakiin dibdhigis maya faslun fi shuruudi اlmuctabarati fi اlqudwa faslun haadaakani faasil mid wax kala saaro weye fi shuruud wuxuu u fasl yahay shuruudda shuruuddaasoo almuctabarati laga fiirinayo fi lqudwati ku dayashada qof markaad salaad ku xihanaysid shuruuddan waa inaad ilaaliso waa laga maarmaan qof markaad ku tayanaysid ama jamaaco salaaddii aad yacni ku xidhanaysid waa laga maarmaan imaam markaad ku dayanaysid shuruuddan kow iyo tobankaa in la ilaaliyo shuruudu lqudwati shuruudda ku dayashadu axadda cashara kow iyo toban shardi wey markaad qof salaad ku xidhanaysid imaam ah adigu aada ma'muum tahay kow iyo tobankaa shardi waa in la ilaaliyo an laa yaclama waa inuusan ogaanin budlaana salaati imaamihi imaamkiisa salaadiisa salaadaas buritaankeeda waa inuusan ogaanin salaadda imaamku inay burtay waa inuusan ogaanin bixadaثin xadaث ay ku burtay aw gayrihi gayri اlxadaث meesha matnigan waxbuu isku khalday oo bixadaثin aw imaamihi gayrihi saas camal u dhigay an laa yaclama waa inuusan ogaanin buطlaana salaati imaamihi imaamkiisa salaadiisa salaaddaa buriddeeda waa inuusan ogaanin bixadaثin aw gayrihi xadaث ay uga burtay aw gayrihi gayri اlxadaث ama xadaث gayrkii ay uga burtay bixadaث maxaa loola jeedaa haddaad ogaatid salaadda imaamku inay burtay oo xadaث ay uga burtay hadda imaamkii salaadba kuma jiro maxaad ba ku xirataaba haddaad ogaatay imaamkaaga salaadiisii inay burtay maxaad imaam ka dhigataaba salaadba kuma jirin oo maxay uga burtay salaadda xadaث xadaث waa yani waxaa loola jeedaa maa awjaba alwudu wixii wasaqaad waajib yeela waxyaalihii wasada buri jiray mid ka mid aha ku dhacay imaamkii waxaa kaloo soo gelaya xadaثkii akbarka ahaa ama waxyaalihii qubayska waajib ka dhigi jiray ayaa ku dhacay imaamkii asagoo salaadii ku dhex jira bis wey haddaadba ogaatid imaamkii salaadiisu inay burtay waa inaad la timaadid niyat اlmufaaraqa waa inaad ka goosatid keligaa salaaddii aad sii wadatid waa laga maarmaan ama xadaث kayrkiisay uga burtay oo xadaث keliya dee waxyaalaha salaadda ku burto xadaث keliya ma ahayn horaan usoo qaadanay waxaa ka mid ahaa dhaqdhaqaaq saddexa imaamkii inuu sameeyo ayaa ka mid ahaa waxaa ka mid ahaa in maaragtaa nijaaso oo kale oo qoyan korkiisa ay kusoo dhacdoon la cafinaynin ayaa ka mid ahaa inuu hadal sameeyaa ka mid aha hal xaraf oo wax fahamsiinaya ama laba xaraf inuu ku dhawaaqo ayaa ka mid aha waxyaalaha burinaya waxyaalihii faraha badnaayo aan soo marnay wax ka mida ayaa salaadii imaamku ay ku burtay salaad kuma jiro marka waa inaad ka goosatid oo salaadaada aad sii wadatid salaadda inaad sii wadatid wey marka wa an laa yactaqida waa inuusan caqiidayn oo uusan aaminin wujuuba qadaa'ihaa qadaa'i salaa salaadda qadaheeda qadahaas waajib noqoshadiisa waa inuusan caqiideyn calayhi calى اlimaam imaamka dushiisa qaduhu uu waajib ku yahay waxaa kaloo shardi ah shardiga labaad waa inaadan aaminsanayn salaadan hadda imaamku kaa bixinayo inuu dib usoo qadayn doono inay waajib ku tahay waa inaadan aaminsanayn haddii aad isleedahay imaamkan waa iska tukanoo xurmatulwaqti uun uu isaga tukanaho waktigu xushmayn maahane salaadan dib uu ka soo qadayn doona taa haddaad aaminsan tahay de kuma xihanaysid maxaa yeelay ninkan xurmatulwakti u tukan salaad waktiga uu ku xushmaynayo unbuu u tukan mooye salaaddiisii rasmiga ahayd way dhimanta salaaddiisii rasmiga ahayd imaamku waa dhimantoo dib uu ka soo qadayn doonaa salaadan walidaalika maxaa ka mid a qof maalan qabow u booraystay oo kale qabow waa dhacahay qof qabow u booraystay hadhow qabowgu markuu daayo inuu markaa dib salaada ka soo celiyo waa waajib oo dib uu usoo qadeeyo ama meel sida qaalibkaa biyaha laga helo ayuu ku booraystay sida magaalada muqdisho oo kale magaalada muqdishoa hal maalin biyo laga waayey wuu booraystay qofkan maxaa laga rabaa waa wax naadira biyo in laga waayo magaalada muqdisho salaaddaa inuu dib usoo celiyaa waajibka u soo qadeeyo hadda xurmatulwaqtiga isaga tukado intuu booraysto dib inuu usoo qadeeyaa waajib ku ah qof noocaas haddaad salaaddii ku xiratid salaaddii kuma ansaxayso waa inaad ka goosatid maxaa yeele salaad rasmigaba ninkan tukan maayee xurmatulwaqti uu isaga tukanoo salaaddiisii rasmiga ahayd way u dhiman tahay waxaa kaloo shardi ah shardiga saddexaad waa an laa yakuuna imaamka aad ku xihanaysid ma'muuman mid isaga imaam loo sii yahay waa inuusan ahayn imaamka aad ku xihanaysid mid isagaba lasii hogaaminayo oo imaam loo sii yahay waa inuusan ahayn qof isagiiba qof kale ku daba tukanayo adiguna kuma sii xihan karti adigii kuma sii xihan karti qof isagiiba qof kale ku daba tukanayo imaam un baa lagu xirtaa laakiin ma'muum inaad ku sii xirato ma ansaxayso ay maadaama muqtadiyan bikayrihi marba hadduu qof kale kusii dayanayo adigu kuma xihan kartid falaa yasixu iqtidaa'uhu bimuqtadin qof qof kale kusii dayanayo kuma dayan kartid liannahu taabic ligayrihi yalxaquhu sahwu qof kaluu isagu raacsan yahay walidaalika imaamka sahwigiisu isagu haleeli imaamku hadduu sahwiyo asbaabu sahwi uu la yimaado ma'muumkiina waa laga rabaa sujuudu sahwi xataa yuusanba sahwin hadduu doono wa min sha'ni alimaam imaamka sha'nigiisana waxaa laga rabaa alistiqlaal inuu madax bannaan yahay ninkaana nin madax bannaan maba ahaba wa xamlu sahwi gayrihi imaamka waxaa laga rabay inuu dadka kale isagu sahwiga ka xambaaro oo madax bannaanaado ninka nin madax bannaan ma aha salaadda aad ku xihanaysid waa nin isagu nin kale kusii xirtay falaa yajtamicu aliqtidaa waalistiqlaal meesha marka kuma kulmi karaan ku dayasho iyo madax bannaani qofkan ku dayana waana madax bannaana suurtagal maaha wa mithlu lma'muum waxaa la mida almashkuuk fii ma'muumiyati waxaa la mida qofka haddaad ku shakiso imaam miya mise waa ma'muum shakiga hadduu yimaado kuma xidhan kartid kaan wajada rajulayni yusalliyaani waxaad heshay laba ninoo salaad tukanaya wa taradada ayuhumaa alimaam waxaad ku shakisay labadan qof horta yaa imaama yaase ma'muum ah yaa salaada hogaaminayo yaase la hogaamin saasaad ku shakisay falaa yasixu iqtidaa'uhu biwaaxidin minhumaa min gayri ijtihaad adoon dadaal samaynin qofna isagama xihan kartid labada ninoo yani tukanaya ka mid a ama ida اجtahada faaddaahu اجtihaaduhu ilaa ana axadahumaa faqiih aw mutacamim duna alaakhar saxa iqtidaa'uhu bihi haddii laakiin dadaal inta samayso maala midaa cimaamad weyn xihan ama midaa xoogaa sheekha oo faqiiha caqligu wuxuu keeni qofka sheekha ah inuu imaam yahay ama ninka duubka weynu inuu imaam yahay qaraa-in iyo calaamaad intaad isku geygeysato calaamadaha aada isku cabirtay hadday ku gaarsiiyaan qofkani inuu imaam yahay waad ku xihan kartaa markaas dadaal uun samee saxa iqtidaa'uhu bihi wawajabat alicaadatu in tabayana kownuhu ma'muuman wailaa falaa haddii markii aada dadaashay kabacdi xaqiiqadii aada ogaatay qofka aad ku xiratay inuu ma'muum yahay oo khalad aad ku dhacday salaadda waad soo celinay markaas dadaalkaagiyaa khalad noqday salaadda waad soo celinay oo waxaa kuu caddaatay inuu ma'muum yahay qofka aad ku xiratay walaa ummiyan inuusan ummi ahaynna waa shardi ummi maxaa loola jeedaa ummiga markii la joogo baabulimaama baabkan hadda baabulqudwa waalimaama baabka kudayashada iyo imaamnimada marka la joogo waxaa loola jeedaa man laa yutqinu qiraa'ata alfaatixa alummiyu fii baabi alqudwati waalimaama ummiga markii la joogo baabka kudayashada imaamnimo haddii la joogo waa man laa yutqinu qof aan sugi karin qiraa'ata alfaatixa faatixada akhrinteeda qof aan sugi karin waayo onsixi karin yacni hadduu doono culum badan ha yimaado ha akhriyo hadduu doono sheekh kitaabo akhrinaya ha noqdo faatixadaa laga fiirino faatixada amuu akhrin karaa oo xaraf ka mida makhaldaa faatixadii waa ummi hadduu doono caalim weynba ha noqdo oo intaasoo funuun akhrinayo meeshan yacni umminimadu waxay kale leedahay isdilaaxaad iyo tacriifaad oo baab walba wax munaasib u ahaa lagu tacriifiyaa oo lagu qeexaa umminimada umminimada markii la joogo baabu alqudwati waalimaama alummiyu huwa man laa yutqinu qiraa'ata alfaatixa walow sheekh caalimaho weynba ha noqdo oo funuun akhrinayo haddii faatixadii ay ka jaban tahay waa iska ummi fii baabi lqudwa ummiyaa la leeyahy ummi faatixadii hadday ka jaban tahay marka qofka aad ku xihanayso qof faatixadu ka jaban tahay waa inuusan ahayn waa shard haddii faatixadii ay ka jaban tahay oo maalan xuruuftii faatixadaba xaraf ka mida uu khaldaayo oo si saxa uusan ugu dhawaaqaynin maalan siraada aladiina raa meeshii ra-da la akhrinaayey wuxuu akhrinaaba hoynuu akrin siqaaduu leeyahay siqaada siqaada ama alxamdu lilah meeshii laxada la akhrinayo ha akhrina alhamdu lilaahi uu leeyahy alhamdu lilaahi rabbi اlcaalamiin hadduu xuruuftii bedelayaba faatixadii xaraf ka mida uu bedelayo waa ummi walow sheekh caalimaba ha noqdo hadduu doono laakiin baabu alimaama waalqudwa dhinacaas ummiyaa looga tirin laakiin haddii qofku ummigan ah qofkan siqaada aladiina maalan dhahayo oo ra-dii qoyn u bedelaya siqaada qofka akrinaya haddii qof kaleo isagana carabla oo sidiisoo kale ra-daas u bedelayo oo laba ninoo nin walbaa siqaada uu leeyahay waa isku xidhan karaan maxaa yaele kalama roona kalama roono waa isku xidhan karaan laakiin adigoo qaari ah oo faatixadii sugi kara nin faatixadii xaraf ka bedelaya oo xuruuftii faatixada ka mida kuma xidhan kartid kuma xidhan kartid walaa ummiyan ummi waa inuusan ahayn qof ummi ah wa an laa yataqadama calayhi cala alimaam imaamka waa inuusan ma'muumku ka hormarin fi lmowqifi makaanu istaagga imaamku meesha uu taagan yahay waa inaadan ka hormarin waa laga maarmaan hadduu taagan yahay waxaa laga fiirin horumaridda ciribtaa laga fiirin ciribta cirbaha imaamka iyo adiga ma'muuma cirbahaaga haddii ciribtaadu ay horeyso bisu salaadaadii ma ansaxayso imaamkii aad ka hormartay faraha la fiirin maayo faraha qofkii doona waa la hormarin karaa faraha qofkii doona wuu la hormarin karaa laakiin maxaa la fiirin oo salaada burinaysa ciribtaa laga fiirin oo haddii istaag lagu tukanaayo istaag haddii lagu tukanaayo haddii maalan fadhi imaamka uu ku tukanaayo fadhi haddii ku tukanaayona baridiisaa la fiirin barida baridiisa ayaa la fiirin baridaa haddaad ka hormarto eberow haddii qofku jief uu ku tukanaayo oo imaamku imaam jief oo yacni ma awoodo istaag iyo fadhi midna ma awoodo jief uu ku tukan waxaa laga fiirin dhinaca jambiga dhinaciisa laga fiirin meesha dhinaca uu dhul ku hayo dhinaca saa ugu jifo dhinacaas waa inaadan ka hormarin hadduu dhabar dhabar u tukanaayo imaamka waxaa laga fiirin madaxa madaxa waa inaadan ka hormarin dhabar dhabar haddii u tukanaayona madaxaas madaxaasaa laga fiirin waa inaadan ka hormarin marka mar walbaba xubinta uu asaasiga ah oo asaaska u ah ayaa laga fiirinaa imaamka oo qofka taaganna waxaa asaas u ah cirbaha qofka fadhiyana baridaa asaas u ah qofku hadduu dhinac dhinac u jiifana dhinaciisa asaas u ah hadduu u tukanaayo dhabar dhabarna meesha asaaska la fiirinayo waa madaxa madaxaa la fiirin marka madaxiisa waa inaadan ka hormarin wa an yaclama waa inuu ogaado intiqaalaati imaamihi imaamkiisa guurguuridayaalkiisa waa inuu ogaado imaamka markuu guurayo rukuuca usii socdo rukuuca usii guuray sujuudda markuu usii guuray markuu sujuudda ka soo guurayo oo istaag usoo socdo waa inaad xaaladihiisa la socotid xaaladihiisa inaad sidaa ula socotid waa laga maarmaan laakiin allahu akbar keliya un codka keliya ma kafa ma kaafinayo haddii cod keliya uu ku fillaan lahaa waxay noqon lahayd qofku idaacadda inuu isaga xirtay noqon lahayd suurtagal maaha taasi marka idaacadan ku xidhan ama telefisiyonkan ku xidhanaa imaamka telefisiyonka salaadda yani ka bixinaya ayaan ku ku xidhanaa salaaddii ma ansaxayso qof waxaa laga maarmaana mar walbaba guurguuridayaalkiisa iyo nidaamkiisa inaad la socotid laga maarmaan an yaclama waa inuu ogaado intiqaalaati imaamihi imaamkiisa guurguuridayaalkiisa liyatamakana min mutaabacatih si suurtagal ay kugu noqoto raacraaciddiisa ka ru'yatihi see ula socan kartaa lahu imaamkiiyaad ujeeddaa tusaalaan waad arkaysaa imaamkiiyaad ujeeddaa oo yani waad arki aw libacdi safi ama safka qeyb ka mida ama saf imaamkii ujeeda qeyb ka mida ayaad adiguna usii jeedaa saasaad ula socan kartaa imaamkii aw samaaci sawtihi ama codkiisii ayaad maqli ow sawti muballiq ama qof kaleo codkiisa sii gaarsiinayaad codkiisa maqli sawaaءun kaana yusallii awlaa ama qofka codka gaarsiinaya ama ha noqdo qof iska fadhiya oon salaad ku jirin ama ha noqdo qof salaad ku jira walow sabiyan ow faasiqan waqaca fii qalbihi sidquhu calى اlmuctamad qofka imaamka codkiisa kuusoo gudbinaya sagiirba ha noqdo ama qof faasiqa laakiin aad aaminsan tahay inuu run sheegayo aad aaminsan tahay inuu run sheegayaba ha noqdo wa an yaclama waa inuu ogaado intiqaalaati imaamihi imaamkiisa guurguuridayaalkiisa waa inuu ogaado wa an yajtamicaa waa inay ku kulmaan imaamka iyo ma'muumku fii masjidin masaajid dhexdiisa aw amase fii halaadi mi'ati diraacin ama saddex boqol oo dhudhun waa inay ku kulmaan taqriiban min taqriiban xagga soo dhoweynta labadaas mid waa in la helo qofka imaamka ah oo salaadda aad ku xidhanaysid imaa masjid inaad ku kulantaan haddii masjid aadnaan ku kulmayna meesha aad ku tukanaysaan waa in saddex boqol oo dhudhun wax ka badan adiga imaamka aysan idin dhexaynin waa shardi marka masjid waa inay ku kulmaan marka la leeyahay fa yushtaradu waxaa la shardin an yumkina alistidraaq caadatan ila alimaam in imaamka aada u tegi kartid waa shardi markaa masjidka ku wada tukanaysaan lacalla haddii lu yidhaaho orodoo imaamka u tag waa inaad imaamka u tegi kartid lacalla walow biswiraarin wancitaafin haddii la rabo baa qalqallooc iyo jiiro jiiraba aada ugu tegtid ood gashid oo markaad meel meel adoo ka jiiranayo masaajidkiya maalan wuxuu leeyahay si toosa looguma tegi karo meelo luuqluuquu leeyahay imaamka ay kugu khasbayso markaad aadayso inaad dhinac dhinac xoogaa aada isku leexiso taaba ha noqoto ay inxiraaf can ilqibla wastidbaarin laha u tag haddii lagu yidhahaba qibladii aad ka sii jeesatid haddaad doontid waayo yani waxaa loola jeeda adoon salaad ku jirin lacalla lacalla markii salaad aadan ku jirin haddii lagu yidhaha orodoo imaamka aad waa inaad aadi kartid walow qibladiiba ka sii jeeso haddii aad doontid falaa yaduru dalika fi lmasjid arrimahaas haddii imaamkii aada lagu yidhaaho xataa qalqalloocdii aada ku aadid iyo jiire masaajidka haddaadba ku wada jirtaan dhib ma laha taas wain bacudat ilmasaafa waxaalad abniyatu naafida ilayh masaafada masjidka marba haddaad ku jirtaan imaamka iyo adiga masaafada idiin dhexaysa haba fogaato hadday doonto kumaan kun oo dhudhun ha gaarto hadday doonto ictibaar ma malaayiin ha gaarto waxaalad abniyatu naafida hadday doono dhisasmaan ha idiin dhexeeyaan dhismo iyo derbi waxbaa idiin dhexeeya adiga imaamkii laakiin bishardi derbiga idiin dhexeeya adiga imaamka waa inuu naafid yahay yacni naafid maxaa loola jeedaa derbi furan waa inuu meel ka furan masalan hadda meeshan innagu hadda dersiga aan ku akrinayno iyo masjidkan hadda albaabka aniga dhabarkayga ah oo dhinaca weysada xiga haddii albaabkaas gadaashiisa aad ku tukanaysid imaamkiina qeybtan uu ku tukanayo waa saxiix xataa albaabka hadduu laaban yahay albaabka xataa waa laaban yahay la masjidaa lagu jiraa masjidka dhib ma lahan albaabka laabnaashihiisa waxaa dhib keenaya isaga dhan ba haddii sakatuuradii wixiisa dhan la xiro ama meesha dhan ba lagu shamiiteeyo albaabka taasaa dhib keenaysa ama hadduu saas u laaban yahay albaabkii laabnaashahaasi masjidka dhexdiisa dhib keeni mayso laabnaashuhu wuxuu dhib keeni hayrulmasjid haddii lagu tukanayo oo derbi idin dhexeeyo derbigaasna albaabaa ka furan laakiin albaabki waa la laabay meelaan masjid ahayn aad ku tukanaysaan albaabka allaabidiisu dhibay keeni laakiin masaajid haddii lagu jiro albaabka allaabidiisu dhib ma laha haddaan isaga dhan la xirin oo musmaar inta lala dhaco albaabkii dhammaayba kansal aan laga dhigin haddii maalan albaabkan hadda aniga dhabarkayga ah kansal laga dhigo meeshaa dambe kuma tukan kartid maxaa yeeley waxay noqotay wax kala go-ay adiga imaamkii waad kala go-deen wain bacudat ilmasaafatu waxaalad abniyatu naafida ilayhi ila alimaam walow ruddat abwaabuhaa albaabadaba haddii la rabo ha lasoo laabo wa ugliqat haba la xirxiro albaabada albaabada idin dha albaabadii xataa ha la xiro haddii la doono dhib ma laha marba haddii masaajid lagu jiro bian lam tusamar fi libtidaa lama musmaarin bilowgii hore walow sumirat fi اlathnaa salaada dhexdeedaba ha lagu musmaaro haddii la doonay salaadda allahu akbar markii la xidhanayo haddii albaabku u aan la musmaarin dhib ma laha falaa yaduru calى اlmuctamad wa an yajtamica waa inay ku kulmaan fii masjidin masaajid dhexdiisa ow fii halaadi mi'ati diraacin ama saddex boqol oo dhudhun waa inay ku kulmaan taqriiban min taqriiban xagga soo dhoweynta haddii masjidka waan ka soo hadalnay oo waxaanu nidhi derbigaas u dhexeeya iyo dhib malaha hadduu meel ka duleelo oo uu ka furan yahay ama albaab xataa albaabka haddii lasoo laabo haddaan isaga dhan la kansalin dhib ma lahaanu nidhi waxaa soo haray imaamkii ma'muumkii meel bannaanoon masjid ahayn hadday ku tukanayaan meel aan masjid ahayn hadday ku tukanayaan waxaa shardi ah saddex boqol oo dhudhun wax ka badan inaysan u dhexaynin imaamkii iyo ma'muumkii saddex boqol oo dhudhun wax ka badan waa inaysan u dhexaynin saddex boqol oo dhudhun taqriiban waa boqol iyo afartan iyo afar mitir boqol iyo afartan iyo afar mitir wax ka badan adig mamu adigii imaamka waa inaysan idin dhexayn haddii boqol afartan iyo afar mitir wax ka badan ay idin dhexayso adiga iyo imaamkii waad kala go-deen markaas salaad bay iskuma xihan kartaan meeshuna ay tahay meelaan masjid ahayn wa an yajtamica waa inay kulmaan fii halaadi mi'ati diraacin saddex boqol oo dhudhun ama waa inay ku kulmaan taqriiban min taqriibi xagga soo dhoweynta meeshan marka bannaan yaduru ljidaar alladii laa baaba fiih meel bannaan haddii aad ku tukanaysaan meeshan derbiga aan albaab ka furan aan lahayn dhibaatuu keeni masalan imaamkii iyo adiga waxaa idin dhexeeya derbi xiran meel uu ka furan yahay aysan jirin kuma xihan karti salaadiina ma ansaxayso haddii albaabka lasoo laabano bannaanka dhibaatay keenayo kuma xihan karti laakiin masjidka albaabka laabidiisa waxaan soo marnay inuusan dhib keenaynin wa an yanwiya waa inuu niyeysto alqudwata ku dayasho waa inuu niyeysto waxaa kaloo shardi ah marka hore qofka aad ku xidhanaysidba waa inaad niyeysato inaad ku dayanaysid qofkan aad ku dayanaysid ama salaadan aad jamaaco ku xidhanaysid waa inaad niyeysatid waa laga maarmaan haddaadanba niyeysan ku dayasho salaadaadii waxay noqoneen salaad gooni aad u tukatay waa inaad salaadaa dhow aad ka goosatid oo goonidaada aad u tukatid awil jamaaca ama jamaaco waa inaad niyeysatid salaadda inaad jamaaco ku tukanaysid wa an yatawaafaqa nadmu salaatihimaa imaamka iyo ma'muumka salaadooda salaaddaa nidaamkeeduna waa inuu iswaafaqsan yahay salaadda imaamku tukanayo iyo salaada adigu aad tukanayso waa inay isku nidaam yihiin salaado waxaa jira xagga nidaamka ku kala bedelan matalan salaada janaasada iyo salaadaha hadda aan tukanayno waajibka ah shanta salaadood nidaamkoodu is shaqo iskuma laha janaasada rukuuc ma lahan sujuud ma lahan samic allahu ma lahan istaag unbaa hawsheedu ku dhammaata istaag bisaa hawsheedu ku dhammaadaa janaasada idan marka qof salaad janaaze imaam tukanayo haddaad tidhaahdo duhuran ku xidhana ma ansaxayso maxaa isku nidaamba ma tihin isku nidaam ma tihin waxaa la mida sidaas oo kale qof dukanaya salaadii qorax madoobaadka ama dayax madoobaadka dayaxiya madoobaaday ama qoraxdaa madoobaaday salaadaasuu tukanaa adiguna duhuraad ku xidhatay isku nidaam ma tihin maxaa yeeley isagu hadduu u tukanayo maalan qaabkii laba rukuuciyo waxay leedahay laba istaag salaada madoobaadka oo mar qofku markuu faatixada akhriyo qorax madoobaadka faatixada markuu akhriyo waa rukuuci rukuuci markuu dhammaysto haddana faatixadiiu dib ugu soo laaban mar kaleu haddana rukuuci markaas kabacdiyu samic allahu leeyahy marka nidaamkiyaa kala duwan iyadana layskuma xihan karo marka labada salaadood nidaamkooda waa inuu isku xidhan haddii laakiin isku nidaam ay yihiin isku hab hadday yihiin magacyada iskhilaafkoodu dhib ma laha magacyada iskhilaafkoodu dhib ma laha haddiiba nidaamkoodu uu iswaafaqsan yahay matalan qofkan wuxuu tukanaa salaad duhur oo addaahu tukan adna waxaad ku xidhan kartaa salaad qadaa casr qadaa waad ku xidhan kartaa ninkan duhuru tukana adna casr magacyada kala duwan dhib ma laha ninkan qaduu tukana adna qada tukamaysid salaad caadiya tukana oo aada ah magacyadaas yani dhib ma laha haddii maaragta ay kala duwan yihiin laakiin nidaamka khalada nidaamka haddii ay maarata iskhilaafsan yihiin layskuma xidhan karo salaadihii ragcooyinka haddii ku kala badan yihinna waa la mid waa laysku xidhan karaa dhib ma laha haddiiba isku nidaam yihiin matalan qofkan laba ragco tukana ama ha noqdo laba ragco sunno ah ama laba ragco waajiba ha noqoto duhuraad ku xidhatay waa ku ansixi hadhow labadiisa ragco imaamku markuu dhammaysto assalaamu calaykum markuu yidhaaho adiga labaa ku dhiman maadaama duhur aad tukanayso markaasaa istaagi marka magacyada iskhilaafkoodu dhib ma laha laakiin habka iyo usluubka iyo nidaamka haddii salaaduhu isku khilaafsan yihiin layskuma xidhan karo markaas wa an laa yukhaalifa waa inuusan khilaafin ma'muumku hu imaamkiisa fii sunnatin sunna waa inuusan ku khilaafin sunnadaasoo faaxishati almukhaalafati khilaafiddeedu xun tahay sunnooyinka laba wey sunnooyinna in imaamka lagu khilaafo yacnii dhib ma laha oo salaaddii ku buri mayso sunnooyinka imaamka haddaad ku khilaafto qaarkood salaaddii waa kaa burtay oo maba ku ansaxayso sunnooyinka marka khilaafaddoodu xun yahay haddii aad ku khilaafto salaadaadii ma ku ansaxayso maalan imaamkiyaa wuxuu ka tegey sujuudu tilaawa wuxuu akhriyey aayad in lagu sujuudo ay sunno tahay ma uusan sujuudin imaamkii qiradiisii kale uu iska sii watay qur-aankiisii oo kale uu iska sii watay adigiyaa waxaad samaysay waan samaynaha tiri sujuuddiyaa u dhacday habkiyaa iskhilaafay marka nidaamka nidaamku meesha ka soo baxay muxuu yahay waxaa ka soo baxay imaamkiioo taagan adiguna aada sujuudi marka tii hadda laga baqayo weeyo waa in nidaamka salaaduhu usan iskhilaafin nidaamkii khilaafkiisiiyaad ku dhacday salaaddii marka maku ansaxayso taas waxaa la mida sidaas oo kale ama imaamkiyaa sujuuday cagsigeeda waa la mid imaamkiyaa sujuudu tilaawi u dhacay adigina waad ka hartay maxaa ka laasimaya imaamkiioo sujuud ku jira adiguna aad taagan tahay ma ansaxayso iyadana ama imaamkii wuxuu ka tegey ataxiyaadkii hore oo imaamkii ka tegey adigina waad la timid ataxiyaadkii hore sunnada ahaa ayuu imaamku ka tegey adigina ataxiyaadkii ayaad la timid maxaa imanaya adiga waad fadhisaa imaamkiina wuu taagan yahay salaaddii ma ansaxayso marka laakiin qunuudka sunnooyinka habkoodu iswaafaqsan yahay dhib mala maalan qunuudkii imaamkii qunuudkii ma akhrinayo salaaddii subaxa qunuudkeedii ma akhrinayo adigaa qunuudkii la yimid qunuudkii adigaa la yimid imaamkiina laba rugni kaalama hormarin oo waad la socotaa habkii nidaamka waad ilaalinay taasoo kale dhib ma laha qunuudka haddii imaamka uu ka tago waaba sunna inaad iska akhrisato adigu qunuudka aad la timaado maxaa yeele nidaamkii ma iskhilaafayo waa in laa yukhaalifahu imaamka waa inuusan khilaafin fii sunnatin sunna waa inuusan ku khilaafin sunnadaasoo faaxishati lmukhaalafa khilaafideedu xun tahay oo habka iyo usluubka salaaduhu uu ku kala jahwareerayo waa inuusan ku khilaafin wa an yutaabicahu imaamkiisa waa inuu raaco imaamka inaad raacdaa la rabaaho markuu rukuuco aada rukuucdid markuu sujuudo aada sujuudid oon soo marnay haddii laba rugni imaamkaada aad kala hormartid ama laba rugni aad kala daba martid salaadaadii ma ansaxayso oo waxyaalaha salaadda burinaya ayaan ku soo qaadannay faslun haadaakani faasil mid wax kala saara wey fii bayaani suwar wuxuu u fasal yahay muuqaalada caddayntooda suuradahaasoo almumkinati ee suurtagal ah fi lqudwati dayashada suurtagalka ah suwar iyo muuqaallo waxaa jira in laysku daydo oo salaadihii inay dadku isku daydaan ay ansaxayso iyo habab aysan ansixaynin in salaadihii laysugu daydo suwaru lqudwati ku dayashada muuqaaladeedu tiscun sagaal wey qaababka iyo suuradaha in laysku daydo waa sagaal yacni waxaa loola jeedaa min xayfiyati alqisma alcaqliya xagga caqliga markii la yidhaaha qaaray ku buri doontaa sheekhuu noo sheegi doonaa caqligu wuxuu keeni sagaal kama bixi karto dadka isku dayanaya nidaamkoodu sagaal kama bixi karaan muuqaaladoodu sagaal kama bixi karaan salaad markay isku xidhanaya tasixu qudwadu ku dayashadu waxay ku ansixi fii khamsin shan shan waa ku ansixi afarna kuma ansaxayso qudwatu rajulin nin ku dayashadiisii birajulin nin uu ku daydo oo qudwati inaad hoos dhigto way kuu bannaan tahay hadduu kuu hoos dhigan yahay waa sax oo markaa waxaa laga bedeli fii khamsin fii khamsintaasaan ka bedelaynaa haddii qudwatu la yidhaha ungodnana iyaduna waa sax oo waxaan leenahay awaluhaa qudwatu rajulin oo khabaraan ka dhigayna labadaba marka saxiix wey qudwatu rajulin nin ku dayashadiisii birajulin nin uu ku daydo waa sax oo muuqaalkaas muuqaal yacni saxiixa weeyo laba nin oo salaad isku xirtay wa qudwatu imra'atin islaan ku dayashadeedii birajulin nin ay ku dayato iyadana waa sax ninkiiyaa imaam noqday islaantiina waxay noqotay ma'muum saxwo wa qudwatu khunhaa nimow naaggii kii nimow naagga ahaayee nin iyo naag wuxuu yahay aan la kala garanaynin khunhahaas nimow naagga ah ku dayashadiisii birajulin nin uu ku daydo waa saxiix iyaduna maxaa yeelay midkan dambe oo khunhaha ah xaqiiqadiisu hadduu nin yahana laba ninoo isku daydayay noqonayaanoo waa ansaxe haddii xaqiiqadiisu haween uu noqdona dee haween nin ku dayatay walba waa ansixaysa dhib ma laha marka dhinac walbaad u dhigtaba waa sax wa qudwatu imra'atin haweeney ku dayashadeeda bikhunhaa nimownaag ay ku dayato nimownaaggiiyaa imaam noqday islaantiina way ku xidhatay waa sax hadduu xaqiiqada nin yahana islaantu nin waa ku dayan kartay waa saxiix hadduu xaqiiqada naag noqdana oo laba haweenoo isku dayday noqonaya marka wa qudwatu imra'atin islaam ku dayashadeedii biimra'atin islaam kale ay ku dayato islaamihii oo isku dayday islaama islaam kale ku dayanaysa waa saxiix shantaas sharcigu waa ogol yahay wuu banneeyey shantaas muuqaal ama shantaas qaabab in laysugu xirto salaadihii saxiix wey wa tabdulu alqudwa ku dayashadu waxay ku burtaa fii arbacin afar laakiin waa baatil oo ma ansaxayso qudwati rajulin ninku dayashadiisa biimra'ati naag uu ku daydo naagtiyaa imaam noqotay ninkiina isagaa dambeeyo ma'muum ah ma ansixayso xadiiskii ibnu maaja iyo beyhaqi labaduba ay warinayeen wuxuu ahaa laa ta'ummana almar'atu rajulan uu yihi nabigu sala allahu alayh wasalam ibnu maaja iyo beyhaqiyaa wariye laa ta'ummana almar'atu islaantu laa ta'ummana imra'atun haweeney yaysan imaam u noqonin rajulan nin yaysan imaam u noqon maxaa yeelay haweenka yacni waxaa lagu dadaalaa mar walbaba asturkeeda asturkeeda aada loogu dadaalaa waxaa imanaya haweentii hadday imaam noqoto raggiina ay ka dambeeyaan maxaa imaanaya in muuqaalkeedii iyo jirhkeedii dhammaa ay raggii ay arkayaan xataa hadday xijaaban tahay oo dharkii ay haysato jirhkeedii yacni cabirkeediyaa muuqda lidaalika marka waa suurad yacni aada muuqaal aada u foolxun saas awgeed sharciga waa diiday haweeney inay imaam noqoto ragna ay ka dambeeyaan oy salaaddii ay ku xihanayaan waa baadil ma ansaxayso wa qudwati rajulin nin ku dayashadiisa bikhunhaa nimownaag uu ku dayday oo ninkiiyaa wuxuu ku dayday khunha nimownaaguu ku dayday nimownaaggiyaa imaam noqday ninkiina wuu dambeeyaa waa ma'muum iyaduna taasi ma ansaxayso ilaa ninkiiyaa waxaa laleeyahay isagiyaa loo imaam noqday oo khunhahan maxaa yeele waxaa suurto gala aswa'ulxaala la qadari xaaladda midda ugu xun ama ugu khatarsan ayaa la qadariyo waxaa dhici karta khunsahan imaamka noqday aswaulxaal haddaan qadarno inuu haween yahay xaqiiqada maxaa ka soo baxaysa aswaulxaal haddaan qadarno haweeney imaam noqotay nina uu ka dambeeya ka soo baxaysa wa qudwati khunhaa nimow naagga ku dayashadiisii bimra'atin haweeney uu ku daydo iyaduna ma ansixayso haweentiiyaa imaam noqday mid khunsaah oo nin iyo naag wuxuu yahay aan la ogeyna wuu dambeeyaa oo isagaa ma'muum ah ma ansixayso aswa'u taqaadiir taqdiirka midka ugu xun ama ugu khatarsan haddaan qadarno yacni waxaa imanaysa inaysan suuradana aysan ansixaynin maxaa yeele waxaa dhici karta khunsahan xaqiiqada inuu yahay nin inuu yahay aa suurtogala oo suuradu marka ay ka soo baxdo nin ma'muum noqday iyo islaam imaam noqotay wa qudwati khunhaa bikhunhaa nimow naaggii oo nimow naag kale ku dayday isaguna ma ansixayso maxaa yeele waxaa suurtogala midkan ma'muumka loo yahay oo wax ku dayanaya inuu isagu nin yahaa suurtogala xaqiiqada kan horena inuu haweeney yahay ayaa suurtogala sidaas awgeed ma ansixayso marka khunsaha sidiisaba alkhunhaa muxuu yahay alkhunhaa faa'ida sharaxa wuxuu ku yidhi qaala abu bakrin ibnu cabdiraxmaan asabtiyu alkhunhaa huwa aladii lahu dakaru rijaal wa farju nisaa labadii qalabba waa isku leeyahay cawradii raggana waa leeyahay cawradii dumarkana waa leeyahay khunha kaasa leeyahy falaa yakhluu min kownihi rajulan aw imra'a laakiin xaqiiqada markii la yidhaah ama waa nin uun xaqiiqada ama waa naag dhinaca naagnimadu u badan yahay xaqiiqada ama dhinaca naag ninnimadu u badan yahay xaaladdiisana waxaa lagu ogaan karaa arrimahan soo socda fa yucrafu xaaluhu biashyaa xaaladiisa waxaa lagu ogaan karaa ashyaa axaduhaa albowl kaadida waa laga waa laga ogaan karaa inuu nin yahay inuu naag yahay fain kaana yabuulu min adakar fahuwa rajul labadii cawru ilaa iska leeyahay cawrada ragga hadduu ka kaadinaayo cawrada kaleo dumarkana kaadibo aysan ka imaanaynin taas waxay deliil u tahay inuu yahay nin inuu yahay wain kaana yabuulu min alfarji fahuwa unhaa cawrada haweenka haddii kaadibu ka imanayso cawradii raggana uusan kaadibu ka imanayna waa haween markaas wain kaana yabuulu minhumaa jamiica cala adawaan labadaba hadduu ka kaadshay oo la arko cawradii ragga kaadiga ka imaanaysa tii dumarkana kaadiga ka imaanaysa faqaala alimaamu ibnu sabaax walmaxaamili yuctabaru saabiq minhumaa midda soo hormarta labada kaadi ayaa la firin midda soo horraysa taasaana lagu xukumi sha'nigiisa tii soo hormartaa lagu xukumi oo cawrada ragga hadduu marka hore ku bilaabo kaadida waa rag markaas cawrada dumarka hadduu ku bilaabana waa dumar fa in lam yakun mid soo hormaraysa haddaysan jirin oo labadiiba hal mar ay isla soo boodayaan fa yuctabaru maa ta'akhara inqidaacu waxaa la fiirinaya gebagabadaa laga fiirin kaadida meesha midka ku gebagabaynaayo ku dhammaynaayo kan ku gebagabaynaayaa lagu xukumi marka gebagabadaa xukunkiisu noqon haddii cawrada ragga ay la dambaynayso kaadidii waa rag marka midda dumarka haddii la dambaynaysana waa dumar fa in istawayaa hal maray isla bilaabi maayaan kaadidii hal marna waa isla go-ayaan see la yeeli fahal yuctabaru bilakthari qadran ma waxaa la fiirinaya markaas midka kaadidiisu ay badanta oo midaa kaadidiisu badanta midna kaadidiisu waa yarta fii qowlaani culimmadu markaa waxay leeyiin waa isku khilaafeen laba qowl alasaxu laa yuctabaru sida ictibaarka la fiirin maayo midka kaadida badan la fiirin maayo markaas wuxuu noqonaa waxaa la yidhaha alkhunha almushkila la yidhaha noocaas waa khunha la kala bixin waayey oo ishkaal geliyey ishkaalnimadiisu baaqi lama xukumaayo markaa khunha almushkil ahaani kan labaadoo lagu fahmi karo haddii kaadida lagu fahmi waayo manidaa laga fiirin almaniyu walxayd walxabal manida dhiigga caadada uurka waa laga fiirin karaa fain abnaa min adakari farajul dhinaca cawrada ragga haddii manidu ka timaado waa nin wain abnaa min alfarji aw xaadaf amra'a cawrada haweenka dhinacooda haddii mani uu ka keeno ama dhiigga caadaduba uu ku dhacana waa haween wain amnaa min adakari waxaada min alfarji fa mushkil dhinacii cawrada raggana maniyuu ka keeni cawradii haweenkana xayduu ka keena markaas waa baaqi calaa ishkaalihi khunha mushkila la yidhaha markaas oo waxa weeye lama kala saari karaa laleeyahay ilaahay un baa yaqaana xaalkiisa laakiin annagii waxba nooma muuqdo markaas wax noo muuqda markaas ma jiraan amaa low xabila wa walada fahuwa imra'atun yaqiinan hadduu ur yeesho ilmo dhalo xaaladiisu waa caddaatay markaas waa haweeney wahiya dalaalatun muqadamatun calaa saa'iri dalaa'il liannaha yaqiin waxyaalihii hore o dhan batana ka xoog badan walow baala min adakari waxaada min alfarji haddii cawradii ragga uu ka kaadiyo cawradii haweenkana uu markaa ka xaylo fahal yuctabaru bilmabaali ma waxaa laga fiirinaa dhinaca kaadida ow yatacaaradaani mase labadooda waa isla dhinac dhacayaan wayasqudaani waa isla dhacayaan waa iscaaridayaan wayabqa ishkaal markaas waxaan leenahay waa khunta mushkil oo ishkaalaa jira wajhaani adharuhumaa aلthaani annahu mushkil sida xooga badan waa ishkaalaa jira markaas haddii maala dakarkana uu ka kaadinaayo dhinaca cawrada haweenkana uu xayl ka sii daynaayo ilaah yaqaano wey annagu kalama saari karno wey markaas kan saddexaad waxaa weeye alrujuuc ilaa qowlihi bacda albuluuq intaasoo dhan haddii lagu fahmi waayo markuu qaan gaara waxaa isaga la weydiino waxaa la leeyahay wayus'alu camaa yamiilu طabcuhu ilayhi in lam yucraf xaaluh haddii lagu jahwaraaroo la garan waayo waxaa la leeyahay dhinacee qalbigaagu uu jecel yahay oo haweenka markaad aragtid iyo ma ishtahayne markaa haween aragto yaa haweenku siiya ma ma dheedaay oo qalbiga makaa soo geli haween haddaad guursan lahayd waxbaa la fiirin markaa xaaladiisaa la weydiin fain qaala hadduu yidhaha amiilu ila الnisaa fahuwa rajul hadduu yidhaha naagaha waa ishtahaynaahoo haween haddaad guursan lahayd waa isleeyahay markaasu waa nin wain qaala amiilu ila الrijaal fahuwa imra'a hadduu yidhaaho nin raga yaa ku siiya ayaan isleeyahana markaasu waa haweeney famataa akhbara bidalika xukima bihi isaga codkiisaa la qabanaa markaas walaa yuqbalu rujuucuhu canhu bacdahu hadduu dib uu codkaas uga laabtana laga aqbali maayo maxaa yeele shareecada codka hore un bay u xukumi ilaa idaa akhbara annahu rajulu uma walada waladan laakiin markii hore hadduu noo sheegay ninaan ahay oo calaamaadkii ninnimadaan isku arkay kabacdina uu cunug dhalo waa la aqbal isbeddel weynaa yimid markaas isbeddel weynaa yimid markaas faxiinaidin yutayaqanu annahu imra'a markaas waxaa la ogaanaa inuu haweeney yahay fayunqadu maa madaa min alxukmi bidukuuratih xukunkii hore aan xukunnay inuu rag yahay waa la burinaa markaas amaa nabaatu lixya garka soo dhalashadiis gar hadduu soo dhasho wanuhuudu thadyi iyo naasku yacni kuusan oon aragno naas kuusan uu keeno wacadad اladlaac iyo feeraha in la xisaaboo la tiriyo falaa اctibaara biha calى اlasax waxaas sharcigu ma qiimeeyo sharcigu kuwii hore u qiimeyn laakiin naas iyo gar iyo qiimo ma laha oo waxaa iska dhici karta niman iska naas kuuskuusan waa iska jiraan iyagoo nin iska ah soo maaha haweeney garlana waa iska jirtaa marka waxyaalaha sharcigu ictibaar ma le yani ma qiimeynayo kuwaas allah subxaanaه wa tacaala